إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobada insha allah aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tira askara ayaa waxaa lagu dilay dagaalo kala duwan oo xalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ka kala furiyeen gobolada baay iyo shabeellaha hoose dowladda federaalka ayaa xalay waxa ay weerar kula dheelmatay qoysas ku nool degmada hodan ee magaalada muqdisho waaliga shabeellaha dhexe ayaa waxauu ka qayb galay munaasabad gunaanad oo ahayd dowro loo qabtay odayaasha wilaayada maamulka jigjiga ee weli ka hoos shaqeeya gumaysiga itoobiya ayaa waxa uu ka shanqariyey hadal u muuqda mid uu ku qarinayo ujeeddada ka dambaysa ciidamo dhowaan la keenay xadudbeanaadka oday araggala oo maamulka somalilan uu gurigiisa marsiiyey gaadiidkii wax burburiyey ayaa waxa uu ka sheekeeyey tacdiyada maamulkaasi uu kala kulmay maxkamadda radul madaalim ayaa waxay riday xukun hor leh oo ku saabsan dhul ku yaala magaalada muqdisho oo la isku haystay warka dibaddana kadib shan bilood oo ay hakad ku jireen wadahadallada newugleerka ee u dhexeeya dowladda iiraan oo dhinac ah iyo dowladaha yurub iyo maraykanka ayaa waxaa hadda dib u bilowday wadahadalladaas inta oo qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa maanta waxa ay madaafiic ku garaaceen ciidamada jabuuti ee ku sugan gobolka hiiraan qaarkood gaar ahaana kuwa dhufiisyada kuleh degmada jalalaqsi madaafiicda ayaa waxaa la sheegay inay ku hoobteen firiisimaha ciidamada jabuuti halka ay ku leeyihiin wararina soo gaaray waxa ay sheegayeen in ciidamada jabuuti halkaa khasaaro lagu gaarsiiyey walow faahfaahin dheeriya aynan ka helin marar badan oo hore ayaa sidan oo kale ciidamada jabuuti ee jooga jalalaqsi iyo buulo barda waxay la kulmeen weerare kaga yimid xarakada shabaab ulmujaahidiin kuwaasoo isugu jira kuwa madaafiic loo adeegsaday iyo kuwa foolka foola intaba tira askar ayaa waxaa lagu dilay dagaallo xalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ku qaadeen saldhigyo ciidan oo ku kala yaala baay iyo shabeellaha hoose cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo haya wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ku waramaya in xalay mujaahidiinta laba xero oo ku yaala gudaha magaaladaas ay weerar ku qaadeen mid ka mid a labada xero ee la weeraray islamarkaana ku yaala gudaha magaalada baydhabo ayaa lagu magacaabaa xerada cabdi shire waxaa la sheegay in askarta mujaahidiinta ay xerada ka saareen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee lagu weeraray xerada waxaa la sheegay in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay saddex askari ayaa la xaqiijiyey in weerarka lagu dilay waxaa sidoo kale jira agab milatari oo ay mujaahidiinta dagaalka ku furteen dhanka kale shabeellaha hoose waxa ay mujaahidiintu dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysta ay ka samaysteen deegaanka buulo mareer ee gobolka shabeellaha hoose waxaa sidoo kale dagaal toosa lagu qaaday magaalada janaale xero milatari oo ay ku leeyihiin ciidamada kasoo duulay dalka uganda isla shabeellaha hoose mujaahidiintu waxa ay saakay dagaal toosa ku qaadeen xero askarta dowladda federaalk ay ka samaysteen deegaanka beriiree duleedka degmada afgooy ee shabeellaha hoose weerarada ka kala dhacay shabeellaha hoose iyo baay ayaa ku soo aadaya iyadoo habeenkii lasoo dhaafay dagaal culus ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhig milatariya ay askarta maamulka jubbaland ku leeyihiin xero ciidan oo ku taala jasiiradda kudhaa ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalka ayaa xalay waxa ay weerar kula dheelmatay qoysas ku nool degmada hodan ee magaalada muqdisho xilli ay hurdayeen carruurta iyo haweenka iyo ragga intaba ayaa waxaa laga war helay ciidamo qaarkood albaabada garaacayaan kuwana derbiyada ay soo fuulayaan kuwaasoo afafku ay u duuban yihiin islamarkaasina qoryahooda ammaanka uu furan yahay argagaxa ayaa waxa uu ka dhashay xaafadaha waxaana isas ku rideen dadkii ay weerareen gaar ahaana haweenka iyo carruurta sidii caadadaba u ahayd dowladda federaalka ayaa rag fara badan oo qaarkood go-yaal duuban yihiin oo waxay isugu keentay meel barxada xilli ciidamo ay dhinacyada ka taagnaayeen islamarkaasina loogu godiyey kii dhaqaaqa in xabad lagu dhufanayo dadkan ayaa sida muuqata waxaa laga doonayaa in laga helo lacaga madax furasho ah ka gadaal marka howl aanay shaqo ku lahayn dusha laga saaro inay qayb ka yihiin marka howlgalladu sidaanay u dhacaan si gooni ah ciidamadu waxay u xushaan dadka astaamaha diimeed ay ka muuqdaan si markaasi ehelkoodu ay lacago ula soo degdegaan marka laga soo tago in lacaga madax furashaa iyo dhac aawadeed ciidamada ay u soo dheelmadeen waxaa intaa dheer in dhallinyarada lagu handadayay in ay ciidamada la shaqeeyaan taa micnaheeduna waxaa weeye in dadka dowladda federaalka ay doonayso inay xoog ku askarayso marar badan oo hore ayaa sidan oo kale ciidamada dowladda federaalka waxay ku dheelmadeen dad guryahooda ku hurdayay kuwaasoo qaarkood xabsiya loo dhaadhiciyey kadibna laga qaatay lacaga madax furasho ah weliga shabeellaha dhexe ayaa waxauu ka qayb galay munaasabad gunaanad u ahayd dowro loo qabtay odayaasha wilaayada sakriye cumar ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo gunaanad u ahayd dowlad diini ah oo muddo labaatan maalmood ah u socotay waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe islamarkaana ay barbar socotay kulamo wadatashi ah oo ay qaadanayeen odayaasha iyo wilaayada ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe madasha ay ka dhacaysay munaasabadda ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreyn waxaa lagu soo dhoweeyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cali biyow waxaan ka warrami doonaa insha allah wixii alla iga garadsiiyo waxaa rag sheegashuhu hayaa raggan beddelkiisa oo cagsi ku ah inay dastuurkii ka qayb galaan culummana ahayun ku niqina awelkii ay leeyihiin maanta shaqada laydinka rabay abuubakar ay haayeenoo nabigu uu hayo cusmaan iyo cali ay haayeen baad haysiin waxaan leeyahay marka shaqadii laga rabay oo alla ugu soo dejiyay ummaddan uguna talagalay waxaa haya ragga beryaha aanaan isla joognay waxaa ka mid a nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka midoo wuxuu ku soo dulbaxay saxaabadiisa markaasuu wuxuu yidhi soo imtixaanaya kayfa asbaxtum maxaad kuwa beriisatiin buu markaasay waxay dhaheen asbaxnaa ay sayarnaa fi sabaax mu'miniina billaahi caza wajal markaasuu waxaanu u yidhi wamaa calaamatu iimaanikum iimaanka aad sheeganaysiin maxaa calaamo u huwi marka ina la yidhaah maxaa iimaankiina calaamo ah oo tajarubaan uula sameeyo nala imtixaano waa arrin meesha ku jirta intaas kadib waxaa isna ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda macalin muxamed afhayeenka gobolka shabeellaha dhexe meeshaan maalmahan dowraha ka socotay tashaahurna waa ka jiray wax badana lagu gorfeeyey maqsuudkuna wuxuu ahay kalimatullaahi iyo alculya in jihaadka lasii lamalaabo laga sii dheereeyo meelaha hadda uu joogo kasii gud aan kasii tallaabinno waxaan rabnaa marka walaalayaal warkaynu maqsuudkiisa waa isla fahanay waa inaan dagaal dagaal galnaa waa inaan seefta qaadanaa waa inaan qoryaha qaadanaa waa inaan gaalada la dagaalanaa waa inaan maal iyo nacfi iyo nafya xoola ku bixinaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda macalin xuseen faraweyne nabadoonka guud ee beesha abubakar gaabane kana mid ahaa odayaashii loo qabtay dowrada waxaan leenahay ilaahi subxaana watacala wuxuu le walikulli qowmin haad qoom kasta waxaa u sugnaaday mid hanuuniya fircoon allah subxaana watacala markuu ka sheekan wuxuu yidhi wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaar waxaan ka yeelnay koox ugu yeerta dadka naar sida haddaan kuwa murtadiin oo kale waxay ugu yeero hayaan baarlamaan dastuur balaayo habarteeni adoogar xildhibaan doorasho kaalayo doordha maxay ugu yeereen gaalnimo waxay ugu yeereen naaray ugu yeeraan mu'miniintuna waxay ugu yeeraan hanuun gebagabadii munaasabadan waxaa soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abuu maxamed isagoona kula dardaarmay waxgaradka inay dhaqangeliyaan waxyaabihii ay barteen marka dowradii ikhtiitaamkeeda maanta joognaa waxaa ku qaadanay ama ku barannay kitaabkii allah subxaanahu wa tacaala iyo sunnadii nebi muxamed sala allahu alayhi wasalam kitaabkii iyo sunnadii nebi muxamed sala allahu alayh wasalam ayaa ku barannay oo ku qaadanay muddadaas waxaana laga rabaa marka inaan dhaqangelinno wixii aan barannay aan ku dhaqanno dadkiina aan gaadhsiino dadkii aan mas-uulka u haynay mas-uuliyaddii aan haynay dadkii aan mas-uuliyadda u haynay inaan gaadhsiino ayaana laga rabaa qof welba eed welba wixii baratay inaad dadkeeda gaadhsiido dacwada ugu yeerto khayrkii wanaagga ugu yeerto maamulada islaamiga ah ee ka jira wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa dowraadka noocan oo kalaha ay u qabtaan bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo waxyaabo kala duwan ka faa'iidaysta maamulka jigjiga ee weli ka hoos shaqeeya gumaysiga itoobiya ayaa waxa uu ka shanqariyey hadal u muuqda mid ay ku qarinayaan ujeeddada ka dambaysa ciidamo dhowaan la keenay xaduudbeenaadka maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya dalka Itoobiya waxaa ka jira dagaalo xoogan oo socda muddo sanad ah kaas oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda Abiy Ahmed iyo kuwa Tigreega waxaana dhacay dagaalo badan oo ay ku hobteen labada dhinac ilaa iyo hadda TPLF iyo kuwa xukuumadda federaaliga cidna libin muuqata aan ka gaarin dagaalada maamulada ku hoos jira gumaysiga Itoobiya ee dhulka Soomaali galbeed ka jira oo ka walaacsan dagaalada ragaadiyay dalkaas ayaa dhanka kale waxay qabaan cabsi ah in xarakada al-shabaab iyo bulshada Soomaaliyeed ee halka ku dhaqan ay fursad isku helaan oo muddo la daaladhacayay gumaysiga Itoobiya cabdulqaadir rashiid ducaale oo ah wasiirka warfaafinta maamulka fadhigiisu yahay jigjiga ayaa walaac xoogan ka muujiyey inay saameyn kala duwan ay halkaa ku yeelan karto xarakada mujaahidiinta al-shabaab sababo la xiriira culaysyo guud ee haysta dowladda itoobiya deegaanka soomaalida istaraatiijiyad ahaan meelaha uu ku yaallo deegaan xadax dowladaha badan oo maaragtay xaaladahooda nabadgeliyo aynan sugnayn ayaan xad lanahay beryihii u dambeeyey waxayse soo aasaasay al-shabaab oo xadkeenna kulaaxayo inay ka fuliyaan deegaankeenna dadaal dheer u galay laakiin ciidamadeena deegaanka waxay ku teedsan yihiin xadka iyagoo ilaalinaya amniga deegaanka t p l f iyo argagixisooyinka kale ciddii xidhiir la leh si aynan maaragtay dhabarjabis oogu noqonin ciidamadeena deegaanka xadka ayay sugayaan xaaladda abni isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka dhawaajiyey hadal yaab leh oo ah in dhulka soomaali galbeed uu yahay mid ka tirsan itoobiya
deegaankeenna deegaankeennu wuxuu daris leeyahay dalka soomaaliya iyo kenyaba sidaad ogtihiin al-shabaab baa ka dhaqdhaqaaqo sidii aan horeyba usoo sheegay al-shabaabtu waxay isku dayeysaa dalka etoobiya maadaama waqooyiga etoobiya dagaaladu ay kusoo fidayaan in iyaguna ay uga faa'iidaystaan in ka fuliyaan deegaankeena iyagoo mari ka dhiganayo arrintaasi aynan marnaba u dhicin diyaargarow badan baan ka sameynay maalmihii lasoo dhaafay waxaa deegaanada xududbeenaadka ee ku aadan siiba puntland lagu arkayey ciidamo etoobiyaan iyo kuwa liyu boolis isugu jira ujeedadana waxaa lagu sheegay inay tahay si ay u ilaaliyaan agabyo dowladda etoobiya ugu soo degaya degada magaalada garacad oo toddobaadkan shaqo bilowday waxayna shixnadii ugu horreysay ugu soo degtay dowladda etoobiya oday araggala oo maamulka somalilan dhowaan gurigiisa uu marsiiyey gaadiidka wax burburiyaa ayaa waxa uu ka sheekeeyey tacadiyo maamulkaas uu kala kulmay hashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya maxamuud axmed seed waa nin indhoolo ah islamarkaana dhibana u ah maamulka degmada caynaba ee gobolka sool kadib markii guri ow deganaa burburiyeen oo ay cagaf ka mariyeen ninkan indhoolaha ah ayaa sheegay in guriga laga dumiyey ay sidoo kale kula noolaayeen hooyadiis iyo aabihiis oo waayeela wuxuuna ka sheekeeyey sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda ay hadda ku sugan yihiin anigoo magacaygu yahay maxamuud axmed seed maxaa dhahda maanta ka aan cabanaya maxaa dhahdaa weeye waxaan ku lahaa alkan cariska waxaan ku lahaa taarad yar ayaan ku lahaa waxa iga dhisnaa shan dhismo iga dhisnaa shantaa dhismo wey shingad iyo maxaa dhahdaa laba buul laba carish oo midna hooyaday laha midna aabahay lahaa iyo kijadoodii iyo suuligii kalena cagaf baa la geliyey marka anigu nin dhalaana waanahay meel maxaa dhahdaa laygu wadayo meel laga soo jeediyna maan arkayn dee tacadiga intaa leeg meelan maxaa dhahdaa ku soo roqco ma haysto aan jiifsado dhaxantaa aragtan maxaa dhahdaa waxaan u joogaa maxaa dabad de markaa anigu intaasaan ka cabanayaa dhul aanan lahayna dooni maayo anigoo ku doodi maayo maamulada shisheeyuhu dhiseen ee ka jira soomaaliya ayaa ku caanbaxay dhibaataynta dadka ku nool goobaha ay ku sugan yihiin kuwaas oo indhoole iyo ummad kale midna aan u arxamaynin maxkamadda reerdul madaalim ayaa waxay riday xukun hor leh oo ku saabsan dhul ku yaalla magaalada muqdisho oo la isku haystay mahad culiid cali ayaa warkan faahfaahinaya xukunkan oo ah kii sideedaad islamarkaana ay fulisay maxkamadda reerdul madaalim ee gobolka banaadir ayaa waxa uu ku saabsanaa dacwada dhul la isku haystay in ka badan sagaal sano oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka lafoole maxkamadda islaamiga ah ayaa waxaa dacwad keensaday dacwooda cali geedi culusow isagoo dacweynaya la dacweysta barre jiinow maalin wuxuuna ku dacweeyey inuu ku heysto goof uu isagu leeyahay oo ku yaala duleedka deegaanka lafoole wuxuuna sheegay inuu dhulkaas u haysto dukumentiyo caddaynaya lahaanshiyaha dhulka lagu haysto isagoona intaa ku daray in dacwada u dhexaysa isaga iyo ninkan dhulka ku haysta ay socotay muddo dhan toban sano intaas kadib maxkamadda ayaa jawaab ka dalabte la dacweysta barre jiinow maalin wuxuuna ku jawaabay sida tan goofkan waxaan imid kun sagaal boqol lixdan iyo labadii waxaana bilaabay inaan geed qaato goofkaas waxaana ii yimid maxamed cumarow waxaana weydiiyey in la heysto goofkan wuxuuna ii sheegay inaysan jirin cid haysata ama sheegan karta waxaana bilaabay inaan geed qaato waana geed qaaday wuxuu intaa sii raaciyey inuu goofkan gacanta ku hayo muddo dhan konton iyo sagaal sano cid ku qabsataana uusan arag dacwadan ka hor waxay intaas kadib maxkamaddu u dirtay cali geedi iyo barre jiinow inay keenaan markhaatiyaal waxayna la yimaadeen labadooduba markhaatiyaal hase ahaatee waxaa dhacay markhaatiyaashii cali geedi waxaana soo baxay markhaatiyaashii barre jiinow oo sax noqday ugu dambayntii maxkamadda raddul madaalim ee gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqday xukunkii ka soo baxay maxkamadda xukun intaa kadib maxkamad markay dhegaysatay dacwaddii u dhexaysay cali geedi iyo barrajinow dhegaysatayna markhaatiyaashii labada dhinac ayna dhaceen markhaatiyaashii cali geedi una ansaxeen barrajinow saddex markhaati maxkamaddu dhulkaas waxay u xukuntay barrajinow waxayna ka xukuntay cali geedi xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday markhaati maraajida loo cuskada suuratulbaqara aayadda laba boqol sideetan labo suuratu talaaq aayadda labaad صحيح البخاري مجلد سدحات صفحة بقول تبات سيدات حديث رقم كيس يهي لبا كن لح بقول لحدين سيدات صحيح مسلم مجلد سدحات صفحة كن يسدح بقول صدن لح حديث رقم كيس يهي كن يتضاب بقول تبان يكو وبالله التوفيق dad badan oo ku nool dalka iyo dibaddiisa ayaa u soo xukun doonta maxkamadaha shareecada islaamka ee ku yaala wilaayaadka islaamiga ah iyadoona marka ay imaadaan lagu kala bixiyo kitaabka alle iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam halka garsoorka dowladda federaalka dadka taga laga qaato laaluush fara badan halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan kadib shan bilood oo ay hakad ku jireen wadahadallada newugleerka ee u dhexeeya dowladda iiraan oo dhinac ah iyo dowladaha yurub iyo maraykanka ayaa waxaa hadda dib u bilowday wadahadalladaas wakaaladda wararka ee iiraan ayaa warbixin ay daabacday waxa ay ku sheegtay in magaalada vienna ee caasimadda dalka australia ay ka bilowdeen wadahadallada dhex maraya wafdiga iiraan u qaabilsan wadahadallada newugleerka iyo madaxda reer yuruba wafdiga waxaa hogaaminaya la taliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee xagga siyaasadda waxaana dhanka waxaana dhanka yurub wadahadallada ka qaybgelaya ergeyga midooda yurub u qaabilsan wadahadallada newugleerka madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa wuxuu ka baxay heshiiskii maraykanka iyo dowladaha reer yurub ay la galeen dowladda iiraan ee arrimaha nugleerka waxaana hadda dib u bilowday wadahadalladaas warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta